dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa mawduucaan isleenahay waxa uu ka hadlayaa haweenkeenna soomaaliyeed toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan dhiciska horta waxaa lagu qeexaa laba nuuc kuwa biritankan waxay dhahaan waxaa lalahay inuu soo baxo wixii ku abuurma hooyada raxmkeedii inta ka horeyso labaatan iyo siddeed isbuuc waa waraysi aanu ku eegi doonaa xanuunka dhiciska anigoo hanaa maxamed maxamuuda ayaa idiin tabin doona farsamadu waa yaasir yoonis mar kale iyo barnaamijka haweenkeenna farxadda dunidu waa naftii cid kastoona maqlaysa aan runta caadka ka qaadne cudta oona dhegaysta caliyaala hosbitaal casrigan la marayo isagaa u cajiibsan calashaan u sarreeya cisbitaallada camiran caasimadda dalkeenna bukaankii cadibnaa hadduu malah ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir bukaan ciseynta cilmi ku-dawaynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanee la xiriira caliyaale caliyaal hosbitaal waxaa ka howlgala dhakhtarka cudurrada guud dhakhtarka cudurrada haweenka dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dhakhtarka daweeye cudurrada ku dhaca uurku jirta oo isticmaalaya kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound caliyaal agabkiisu waa wada casri waxaana ka mid a ultrasound c b c iyo weliba baya kemistry raajiya casriya iyo farmashiye ay taallo dawas tayo sare leh caliyaale waxa uu caan ku yahay shaybaar tayo leh iyadoo uu ka howlgalo shaybaarayste khabiir ah oo ka soo shaqeeyey shaybaarkii dhexe ee cira weyne isbitaalka caliyaale waxa uu leeyahay qayb bukaanjiif sidoo kale waxa uu leeyahay isbitaalku uu mulisaafir laatan ka saac u diyaara u mulinta haweenka uur kale caliyaale hospital waxa uu ku yaallaa dhanka waqooyi isgeeska sanca ama wixii farintas dheer waxaad kala xiriirtaa eberde halshan konton soddon iyo labo toddobaatan iyo saddex ama eber lix sagaal sagaal sagaashan iyo lix toban iyo sagaal soddon iyo toddobo
وإحسان ظن في الإله وشكره shirkadda fatax general training cambany oo aad hore uga barateen oo oma fasklin waxay idiin keentay cabitaanka qamar qamar waa cabitaan qaaya lahoo bulshada qaybaheeda oo idil qiimo ku dhex yeesho harraadkay qabeen gebigii qudha u jaro qulqulo cagaha qaad qadraay ku yidhi dhab weeyaan qowlkaas anaa qiraya ee cabitaanka qamar bulshada ku wada qanacdo oo naftooda u qaas yeelay qaasimow adna qaado oo hooyo qurquri cabitaanka qamar qalbiga ha kuu qaboobe ii dhiib hun marti qaayo weynoo qoyska qiimo kule qadray hadday ku soo qaabisho waxba aadan u qorsheen tala quman aan ku siiya hooyoo qaado cabitaanka qamar oo martida toos ugu qaabil haddaysan qushuucinoo ducada aysan qulqulin qoolaawo iigu yar nacam waa tala qaaliyo qiimo ku fadhisee qaasimow cabitaanka qamar nafteyda haddaanan u qaas yeelin oo aan kartoomo ka soo qaadan qiimolaa iigu yeer cabitaanka qamar waa cabitaan dhadhan sarreeya waxaanad u adeegsan kartaa martiqaadka xafladaha casuumadaha qaaska iyo munaasabadaha cabitaanka qamar waxaa kuu keentay shirkadda fatax oo horey uga caan baxday oomada faskilin xarunta koowaad ee shirkadda fatax waxa ay ku taallaa suuqa bakaaraha gaar ahaan suuqa badarka waxaa kaloo ay shirkaddu xarun ku leedahay suuq bacaad iyo dhammaan gobollada dalka oo ay xarumo ku leedahay wixii faahfaahan intaasi dheeraad ka ah fadlan kala xiriir taleefon lambarada kale ah eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal إحسان وصبر وجيرة وأفعال خير تستزاد بها الرؤى
xasaskii dunidayo anigu dumar baan ahaa macnaha ereyga dhicin ama dhiciska obershin waa erey loo isticmaalo uurjiifka oo khasaara si lama filaan ahna u dhammaada iyadoo ilmuhu lumaya inta lagu guda jiro labiiyo tobanka toddobaad ee uurka ugu horreeya xaaladaha qaarkood waxaa dhacday in haweenaydu aanay marnabo ka warqabinin ee uur leedahay waxaana laga yaabaa inay yeelato caado raagtay marmarka qaarkoodna caado aad u daran ama aanay caado gafinba dumar badan waxaa calaamadaha ugu horreeya ee dhicinta u ah dhiig ama dheecaan ka yimaada kaasoo marmarka qaarkood u weheliya xanuun caloosha oo xudunta hoosteeda ah ama dhabarka ah oo u eg xanuunka caadada dhicisku waa in haweenayda uurka leh ay soo saartay ilmaha ku korayay ilmogaleenkeeda ilmahaas oo aan ku noolaan karin bannaanka ama aysan xubnihiisu u dhammaystirmin sidoo kale sababaha dhicinta uurka waxaa ka mid ah dhaxal haweenayda ay ka dhaxasho waalidiinteeda sidoo kale asbaabaha ugu badan ee dhicinta uurka haweenka dhiciyaan waxaa sababta waxa loo yaqaano umusubiyaanta oo haweenka u gashaa gudaha riximka islamarkaana soo laada ilmaha uurka ku jira hase ahaatee haween badan oo ku dhaqan caalamka ayaa umuurtan dhicinta ilmaha ku sababtay gablan iyo inay waayaan dhammaan ubadkii calooshooda ku beermayey qaar kale ayaa iyagana sidoo kale ku waayey ubad badan kalena kulmay dhibaatooyin xanuunno iyo dhiigbax qaar kale ayaa iyagana ku waayey ubadkii caloosha ay ku sideen iyo naftoodiiba dumarka soomaalida ayaa iyaguna ka mid a haweenka ay haysato dhibaatadan dhiciska haddaba toddobaadkan barnaamijka haweenkeenna ayaan diiradda ku saari doonaa mawduucan waxaa inoogu marti ah oo inala wadaagi doonta doctoresa nasra cabdulaahi geedi oo aan ugu horreyn weydiiyey inay noo sharaxdo xanuunka dhicisaynta ama dilanka waa ku dhowahay radio himilo aada umahadsantihiin haddaan ka hadalno xanuunkan dhiciska dhiciska horta waxaa lagu qeexaa laba nuuc kuwa britankan waxay dhahaan waxaa lalahaa inuu soo baxo wixii ku abuurma hooyada raxmkeedii inta ka horeyso labaatan iyo sideed isbuuc xagga ee dhahaan u s a-ga shan boqoloo garaam cunug ka yar oo hal garaam aana gaarin inuu soo baxo waxaa lagu magacaabaa dhiciska waxaabaa in oo wixii awuurmay oo ka dhexdhacay markay isku tageen kuntii iyo biyihii oo labada waarid wixii kasoo baxay haddee labaatan iyo sideed isbuuc ka hor kusoo baxaan banaanka ku imaadaan ama haddeena gaarin wax ka yar hal garaam waxaa lagu magacaabaa dilan ama aborshan wax afka qalaad lagu dhaho goormo ayuu dumarka ku yimaadaa xanuunkan
wuxuu ku yimaadaa dumarka sidaa soo sheegna isbuucyadii hadda kasoo hadleyna oo kusoo qeexeen ee dilanka waxa la dhaho bilaha waxawaaye bilaha ugu horeeya adiga lixda bilood ugu horeyso labaatan iyo sideed isbuuc waxawaaye lixda bilood ugu horeyso haddee hooyada aragto dhiigbax waxaa laga shekinaya inoo jireen ilmahana banaanka usoo baxeen yacni hooyo kaste ama gabar kaste maku dhici karo dilanka waa inay hooyada horta hore isku aragtaa calaamadihii uurka yacni dhiiga cadada ku dhici jiray inay weyso inay isku aragto labolabo madax wareer subaxii hore eh morning signeska inay isku aragto yacni waxaa kaleeto kamid ah hadii hooyada isbaarta iska soo hesho uur oo positive noqda pregnanty testigeeda kadib haddee aragto intay xiligaas ku jirto lixda bilood ugu horeyso dhiigbax haddee aragto ama waxyaabo banaanka kasoo baxayo xuwab eh xinjiro wax ugu badan mast barobal ka fikireen waxay tahay inuu dilan ku imaado marka xiligaasaa la dhahaa xiliga uu ku dhaco dumarka dilanka waa tahay maxaa keena dhicsiinta dhicsaanta waxyaabo badana keeno waxyaaba badan ana ka qeyb qaatino dhiciska oo ku dhaco hooyada ee markasta ilmaha soo tuurto waxa ugu badan ee keeno oo waxaa la dhahaa hidisidaha inuu ku imaado problem inuu ku imaado kormosomal abnormality ama dhinaca cunuga ha ka imaado ama dhinaca hooyada ha ka imaado waxaa kaleetoo keeni karo jugka hooyada gaartay oo jug weyn ah oo adhow keeni karta inuu cunugii banaanka usoo baxo oo dhinaca ka gaarta caloosha iyo yacni waxyaabaha oo miisaan ah oo culeys aada inuu ku dhaco hooyada waxaa kaleetoo keeni karo infectionsaa keeni karaan iyo caabuqo caabuqooyin kala duwan oo weliba si qaas ah looga baaro hooyooyinka dhiciska la dhaho toxobalasmosis wax la dhaho iyo brucella marka labadaas ayagana waxaawaa labada ugu badan oo ilmaha kasoo tuura dumarka waxaa kaleeto keeni karo oo haddii infection qandho saa-iid oo kale qabato waxaa kaleeto keeni karo hooyooyinka oo imaado wax la dhaho hormoniska isbedelahan oo kaleeto endocrime problem waxaa kamid ah hadoo qanjirka soo daayo dheecaanka thyroidka hadoo yaraado kaleeto waxaa dhacayo hormonal janjia dhacayo saameyna ku yeelanaysaa ilmahaas inay hadhow soo dilmaan waxaa kaleetoo keeni karo oo hooyada qabto sankarowga cudurka la dhaho waxay ka qeyb qaadataa iyadan inuu hadhow hooyadii ilmihii kasoo dilaan waxaa keeni karo waxyaabaha daawooyina keeni karaan daawooyinka keeni karo hadday hooyada tahay qof cabo alkoholadoo kaleeto hadee secretka cabto smokin hadee tahay hooyada waxyaabaha kaleeto keeni karo waxay tahay daawooyin qaar oo riski u keeni karo inay ilmaha soo ridaan waxaa kaleeto la sheegaa hooyooyinka nafaqadeeda kaleeto hadii hooyo aad nafaqa daran ee tahay oo maal nutrition qabto hadii hooyada dhiig la-aan ee too kaleeto dhow hooyada hadii dhiig la-aan tahay waxaa dhacaya cunugii hooyadii quudanaa balaasentada ugu soo gudbinaa ibida ibida marka haddii hooyadii animatic ee tahay oo dhiigeedii yaryahay ibidiina haddana yacni wixii nutrantigii iyo dhiiggii u gudbi lahay hooyada ay dhankeeda ka yaryihiin waxaa ku imaanayo distructiona ku imaadayo ibidia burbureyso hadhow waxay noqonaysaa ilmihii inay soo soo dhicisaan banaanka usoo baxaan hadhow noqonaysaa marka khatar waayo animiyada kaleeto sankarowga ayadana sidoo kale waa sheegnay waxaa kaloo sheegnay dhiikarka inuu hooyada ku keeni karto waxay kaleeto soomaalidina sifac u yaqaanaan haddii uu jiro waxa loo histocompatibility inay yacni kala duwnaadaan aabihii iyo hooyadii dhiigoodii oo kaleeto oo rhka negative uu yahay aabaha hooyadana ee positive tahay hadhow way isdiidayaan negativekaas iyo positivekaas membareenkii markastuu cunugii awuurmo wuxuu dhacayo ee aborshana ku imaanayo marka waxyaabahaasoo badana keeno waxyaaba kaloo badanoo keeni karana way jiraan abortionka dhanka cuntada qayb ma ka qaataa dhiciska ee, waa ka qaadanay dabcan hadda waxaa sheeganay oo kaleeto markaa kasoo sheekeynayno waxyaabaha sababaay hooyada nafaqadeeda inay ku xiran tahay haddii marka hooyada eena ee, yacni nafaqadeeda hooseyso ee corona malnutrition ta oo kale haddii anemia tahaa sheeganay ino ayadana abortionka ka qayb qaadanayso iyo qaabka uu keenayo marka haddii hooyada waxba cuneynin weliba hooyooyinka dumarka soomaaliyeed waxay dhahaan cunuga igu karaayo wayba iska ilaaliyan inay waxba cunaanba marka waxyaaba badan u keeni kartaa een, cunada yani waxaa laga yaaba hooyada inay dhiigeeda yaraado waxaa laga yaaba hooyada inay nafaqadeedi jir- jirtay ee ee hoos u dhacdo waxaa laga yaaba haddii hooyada ee, sankarow ama dhiigkar qabto sbishaalkiis iswaaya inay hooyada ilaaliso wixii dhiigaas dhiigkarkaasna kor usii qaadi lahay sonkortana kor u qaadi lahay marka haddii ee, kor usii qaado ee, wixii sonkorta u badinaya cunto wixii dhiigkarka ku kicinaya haddii cunto ayadani waxay waa waxa oo meesha usii kicinayanoo risk usii keenayan cunugii ilmihii soo dhacaan marka hooyada sbishal haddee tahay hooyo sonkor qabto ama dhiikar qabto inay cunto- cuntooyinkeeda xadido ee ilaaliso haddee hooyo tahay qanjirkan oo thyroidka oo kaleeto dhiigka jiranta oo kaleeto sidoo kale ayadani waa waxyaabaha ka qayb qaato Auto- autoimmune disease aa la dhahaa yacni hypothyroidism waxaa la ku imaanaa qanjirka shaqadiisa yaraane haddee yaraato waxaa ugu badanoo keenan waxay tahay inuu isu cuno qanjirka asaga sairiski autoimmune ku dhaco marka asagana kan ugu weyn oo ka qayb qaato waa inuu ilmaha ee abortion ay sameeyaan maamooyinka ayada inay ilaaliso ee cusbada iodinka ay qaadato cusbooyinka kale iska ilaaliso yacni malaayga cunto kaleeto marka cunooyinka w- wejiyo badan ay ugu qayb qaadan karaan dhanka nafaqada dhanka haddii ay hooyada jirintahay inay ee, cuntooyinka qaaska ah loogu talagalay ay cunto ee, marka way ka qayb qaadan kartaa yacni kontaroolka inay ilmahaas soo dhicisoobaan waxaa jiroo kaleeto oo abortionka ee, wadamada qaar waxay aaminsan yihiin cuntooyin qaar ay iska ilaaliyaan sida babayga oo kaleeto hindidaba ma cunaan waxay dhahaan wuxuu noo keenaa abortion wuxuu noo keenaa ilmaha naga soo ridayaan Een, marka anaga hadda waxaa ka hadlayna dhinaca ugu wanaagsan cuntada dhanka wanaagsan hooyada haddii ay nafaqadeedii wixeeda ilaaliso haddii xanuun qabto inay xanuunka ee cuntooyin qaasa ilaaliso laakiin dhinaca kaleeto waxaa jiro oo oo controversional oo laisku haysto oo yacni dadka qaar aaminsan yihin waxaasna aaminaad waayo yacni babaayoo kaleeto wax dhibaa uu keenayo ma lahan waxay dhahaan een, as- dhaqa- dhaqaatiirta inta anaga aan arkeyna wax oo yacni furuud ah oo qaas ah oo dhahaya haddii furuudkaas qofkaas cuno ilmiyaa kasoo dilmaayo ma jiraan laakiin waxaa jira dadka qaar waxay aaminsan yihiin ee, hinduuga oo kaleeto aan arkaa soomaalida naftirkood waxay aaminsan yihiin hilibka idaha idaha waxay dhahayaan ilmaha mu- way naga soo dhidaan muu dhawaa karno bacdiin xataa waxaa arkaysaa ayagoo dilan noqdeen inay idaha cunaan waxay dhahayan wixii nagu haraya naga soo baxayo marka waxaas aaminaad waayo wax oo yacni oo cilmi caafimaad ah ma ku arkin anigoo saameyn ku yeelanayo imise nooc ayuu leeyahay dhicisaynta dhicsaynta waxaa waaye dhowr nuuc een, ugu yaraan adiga toban nuuca ugu caansan een, aaday u badan yihiin mid waxaa jiro la dhaho treatnet abortion oo yacni waxaa waaye qofkan wuxuu riski ugu jiraa ama khatar ugu jiraa inuu cunugii soo dhaco laakiin ma ahan ee, ilmihii oo soo dhaceen oo banaanka imaaday waxay isku arkaysaa hooyada dhiig bax yaroo kale isku arkaysaa xanuun ma lahan asaga xanuun saasna ma lahan dhiig bixiisana ma badno marka waxaa waaye uu dhowr wejiyo yeelan karaa inay hooyadii ka badbaado ee, dhicisaantii oo ilmihii urkooda usii socdaan oo dhiiggii joogsado waxay noqon kartaa oo kaleeto een, inuu isku- isku bedelo nuuc kaloo la dhaho infitable abortion oo ayna hooyadii dhiig bixi kasii daro oo aadna xanuun u dareenta awal xanuun ma lahayn asaga safiir oo bleeding iyo safiir beenaa la dhahaa xanuun saa-id ah xanuun waxay arkaysaa dhiigbax saa-id ah waxee- wuxuu noqonaa nuuc la dhaho infitable abortion asaga haddana wuxuu isku bedeli karaa ee, inuu ilmihii ku dilmaan hooyadii oo caloosh ku dhex meedaan intii ku jirtay kadibna waxaa la dhahaa mised abortion hadhow waxay dareemaysaa hooyada sidoo kale xanuun iyo dhiigbaxay dareemaysaa haddii kombyuutar la saaro waxaa ku arkaysaa altersona saareysaa jud waxaa ku arkaysaa rixibka hooyada inuu ilmihii ku dilmeen oo wixii productiska meesha ku jiraa mised abortion alla marka tobanka nuucbo way kala duwan yihiin waxaa lagu kala saari karaa riximka hooyada afkiisa ma furan yahay een, haddii kumbiuutar la saaro cunugii ma nool yahay waxaa lagu kala saari karaa ee, heerka dhiigbaxa waxaa lagu kala saari karaa heerka xanuunka Ee, nuuca trinetka heer xanuunkiisa waxawaaye xanuun ma dareemeyso hooyada waxay dareemeysaa waxyaroo discomfort ah dhiig yareen isku arkeysaa riximka afkiisana waa xiran yahay isaga marka hadda dhowrka nuucaad soo sheegna wuu isku bedeli karaa ama inuu miseed noqdo ama inuu infitable noqdo ama inuu uurka sii socdo hooyadii ka badbaaday dhilankii waxa ugu muhiimsan oo hooyadaas loola talinaya waxay tahay inay nasato een, waxba hoola ay qaban inay dhaqdhaqaaq inay jiifto een, siinadaasa marka ka qeyb qaadanayso inuu cunugeeda u badbaado nuuc kale waxaa jiro oo la dhaho inuu ee, dilan soo dhammaystirmay waxaa la complete abortion waxaa ku arkeysaa hooyadii dhigbax badan oo saaiida isku arkeysa even xataa waxay dareemeysaa inay wax kasoo baxeen oo baro dhagti ah oo xinjiro ah waxaa kaleetoo jiro een, xanuunkiisa waxaawaay isaga xanuun badan maahan ilmihii banaanka kusoo dhamaanayeen afka marka hore wuu furmaa laakiin markay ilmaha soo dhamaadaan wuxuu noqonaa rixmika afkiisa mid xiran haddaa kombyuutar saartidna waa ku arkeysaa marka hore inuu ilmo ku jireen meesha ee kasoo dhamaadeen markay soo dhamaadaan dabcan waxay noqonaysaa haddaa u dirtid eh, pregnant test negative oo noqonaya laakiin marka hore hooyada uura ku ogeed marka soo dhamaadana uurkii waa dhamaada waay waxaa jiro nuuc la dhaho een, dilan aa dhammaystirnayn incomplete abortion alla incomplete abortionka asaga calaamihiis waxaa waaye een, xanuun xanuun saa-id uu leeyahay oo ilaa dhabarka aadaya dhabar xanuun saa-id uu leeyahay calooshu ka bilaabana ilaa ay wuxuu ku faafaa dhabarka saa-id uu dhiigbax leedahay hooyada waxay dareemeynaa wa- wax kasoo baxeen haddii aa kun altarsan saartid aa computer saartid waxaa ku arkeysaa productigii iyo wixii meesha ku hare haddaa hooyada uur u dirtid aa ka qaadid waxaa ku arkeysaa inay positive noqoto noocaas isaga waxaa la incomplete abortion aa la dilan aan dhamaystirnayn waxaa jiro mid la dhaho infitable abortion oo asagana xanuun saa-iid oo leeyahay dhiigbax saa-iid oo leeyahay raximka afkiisana wuu furan yahay waxaa jiro nuuc la dhaho criminal abortion yani criminal abortion haddaa maqshid waxaa waaye nuuc oo yani loogu talagalay in lasoo rida ilmahaas ma ahaan ee, mid therapeutically ah oo yacni medical ahaan oo hooyada lagu badbaadinayo oo lagu- loo soo rido maa lakin waxaa mid dembi ah loo- loo soo rido yacni hooyada ha u gasho si qalad ah oo uma baahni oo kaleeto ilmahan in iska soo rido noocaas criminal allah waxaa jiro nuuc loo therapeutic therapeutic yacni maxaaba nuuc daaweysan oo daawo waxaa loogu talagalay medical condition hooyadayaa waxay qabtaa oo kaleeto wadnaha istaago kale hooyadaa ah, waxay qabtaa dhiigkar saa-id ah yacni een, waxaa loo naxaa marna cunugi marna hooyada hooyada haddii ay gasho xaalad khatar ah oo noqotay in ilmahaas laga soo bixiyo banaanka laga soo saaro noocaas waxaa lahaa therapeutic abortion waxaa jiro nuuc la dhaa asagana septic abortion all abortion iskan dhanaa soo sheeganay oo dilanka ah way ka imaan karaan haddoo infection isku bedelo waxay noqon meeshii sabsis ee qaadee bacteria meesha gelayso waxaa lahaa marka septic abortion aa lahaa waxaa jiro nuuc kaloo la cervical abortion marka mid kasta wejigiisoo leeyahay tobankaasa ugu caansan mid kasta gooniyaa loo daaweeyaa mid kastana calaamado qaasoo leeyahay sida hadda usoo sheegnay waa tahay ee, ma xanuun noocyo badan ku yimaadaa mise waa mid hal weji leh xanuunka ee dhicisiinta Ee, dhicsaanta wuxuu ku imaadaa wejiyo badan sida had soo sheegnay waxani waxyaabo badan oo ku imaan karaa jugka hooyada ku dhacda ku imaan karaa inay hooyada jirate ee caabuqyaal kala duwan ku dhace ku imaan kartaa inay hooyada cudurooyin marka maahan wax hadda oo hal gooni ka imaanay waxaa laga yaabaa inuu hooyada iyadoona waxba ku dhicin xanuunsanin inuu iska soo dhacaan ilmihi waxaa la habiji waalaalaa saddex jeer oo kaleeto three consecutive isku xigta soo ridaysaa hooyada ama spontaneous asaa iska imaanaa yacniha waxay ku dhici kartaa inaa iska imaado ee, hidisidihiyo isbedelo yacni dhaxal ahaanay ku imaan kartaa weji waaye wuxuu ku imaan karaa ee, dhiyutu inuu ka imaado jug inay dhacdo waxay ku imaan kartaa ee, maxaa la dhahaya in hooyada cuduro chronic disease ay qabtay sida diabetiga oo sunkarowga ah hypertension inay hor u qabtay inay qabtay noocyo badan oo dumar ku badan oo la dhaho autoimmune disease yacni meel kaste oo waxaa ku imaanayo way isdilayaan seelashi een, marka ayagana waxay keenayaan abortionka ka qayb qaataan marka een, cudurkaana soo sheegno hadda oo dilanka waa wejiyo badan wejiyo waxaa maanta o dhan kasoo sheekeynayna dhinacyadaas o dhan oo ku imaan karaa Ee, waa tahay kahortag ma leeyahay marka haa dabcan kahortag uu leeyahay waxaa kahortag u yahay cudurkan ee, inay hooyada ka fogaato wax allaa wixii oo la dhihi lahaa ilmahaas way kasoo dilmi way kasoo dilmi karaan waxaa laga rabaa hooyooyinka dumarka soomaaliyeed inay booqdaan ee, goobaha caafimaadka intay mar allaa markay ogaadaan inuu een, ku awuurmeen ilmo waxaa laga rabaa maalinkaasba inay bilaabato inay eh, booqato isbitaalada waxaa laga rabaa inay booqato xarumaha caafimaadka ugu yaraan adi eh, afar jeer sideed jeer labayo toban jeer inay booqataa laga rabaa yacni waxaa intaasoo dhan keenayso in laga hortago dilanka iyo libleedinka in laga hortago eh, waxyaabaha kaleeto dhiib wax u keeni lahay in laga hortago hadduu dhiigkar ku dhici lahay marka waxa maanta oo dhan kasoo sheekeynayno dilanka keenayo oo dhan haddii aan hooyada meelna booqanin meeloo kaga imaado ma kaseyso eh, dilankii markasta ilmihii waa soo tuure wax sababoona ma kaseyso marka waa ina eh, ogaataa xaalada dhiigeeda meesha uu maraayo waa inay ogaataa eh, haddii qabta dhiigkar inuu- oo dhiigkar jiro waa inay ogaataa haddii sunkaro inuu jiro inay soo ogaataa xarun caafimaad tagtaa ee markasta isbaartaa waa inay ogaataa heerka nafaqadeeda waa inay ogaataa eh, dhiigeeda hbgeeda meesha uu maraayo waa inay ogaataa infections iyo caabuqiima kusoo weeraray oo kulis u gudboonaaday marka haddee hooyada aan kawarqab uu jirin iyo hooyada kawarqab jirto caafimaadkooda isku mid ma noqonayaan ilmahooda hooyada haddeen kawarqabkeeda oo yaryahay eana booqanin xarun caafimaad waxaa boqolkiiba sagaashan laga yaaba inay dilan iyo dhibaato kaleba la kulanto marka kahortagiisa ugu muhiimsan waxaawaay in hooyada eh, markasta la xiriirto inta uurka leedahay goob caafimaad ma jirtaa dhibaatooyin ku yimaada hooyada dhicinta kadib dhicinta kadib dhibaatooyina ku yimaado waxay kaga yimaadaan eh, dhiigbixi ku dhacay hooyada iyo xanuunka lasoo wajahay waxay kaga imaan karaan daaweynteeda intuu lagu jiray kaas waxaa waxaa lagu daabeeyaa xitaa in lasoo xaqo bilooyin lagu soo xaqo marka eh, labada dhinac buu ka imaan karaa eh, dhibaato hadaa ku hormarno kan oo xanuunka ku imaaday dhiigbaxa hooyada waxay geli kartaa eh, xaalad miirdaboolid ah shoog la dhaho ay geli kartaa kasoo hooyadu way dhiig baxday duu dhiig baxo hooyada fooliumkeediiyaa hoos usoo dhacayo waxaa hoos u- u dhacayo cadaadiska dhiigeedii hypotension ku galaysaa hooyada hadiina laga gaarin waxba laga qabanin waxaa dhici karo inay mir daboolmato ee shoog gasho ee kooma gasho Eh, ilaa waxay gaari kartaa hadee kooma gasho inaa bareenkeeda damage ku imaado because of wax isku xiran waa cilmiga caafimaadka hooyada haddii dhiigla-aan ku imaato dhiigla-aantaas jirkeeda dhan ay saameyneysaa cadaadiskeedia hoos usoo dhacayo waxaa hoos u dhacayo eh, n- eh, conscious levelkeedii iyo bar- madaxii maskaxdia waxaa ku yaraana dhiiga kadib waxaa ku imaanaya inay meer daboolmato hooyada haddii marka waxba laga qabo waayo waxaa laga yaabaa inay eh, u dhimato xataa oo dheth imaado ay dhimato markaasoo waxaa waaye qofka hadduu anemic noqdo oo yacni laga gaarin waxay noqonaysaa xaalad kaloo khatar ah marka haddii eh, ugu muhiimsan oo dhinacaas ku imaanaya waxay tahay dhiigbaxa dhibaatadiisa inuu eh, ku imaado dhiig la-aan in oo cadaadiska dhiigeeda hoos u dhaco waxyaabaha kaleeto oo dhinaca marka ka hadlayno treatmentiga kaga imaanaya waxaa kamid ah hooyada haddii birooyin lagu soo xaaqa ay crutage wax laa loo sameeyaa servicska waa full rehabilitation and crutage halaa biraas lagu soo xaaqay hadhow waxay u keenaysaa riximka afka inuu isku dhawo isku reysto waxaa lahaa adhesion afka qalaad waxaa lagu dhahaa asherman syndrome oo waxaa waaye dhibaatada kaga imaaneyso isheeg ee, dhinaca marka treatmentiga lagu jiro waxaa imaan karo oo serviciskii oo kaleeto dilaac ku imaado Een, ayadana waa imaataa waxaa kaloo dhashto waxa la dhaho een, raximka inuu dilaaco waxaa dhashto infectionisa ka dhalanayo oo birahaas iyo inta lagu jiro iyo drip iyo daawadaas hadiina sterilizationka lagu dadaalin inaa ka imaato caabuqa caabuqaas hadhow waxaa dhici kara sepsis hooyadana khatare u geli kartaa heer ay u dhimatay u gaari kartaa marka ee, dhibaatooyinka labadaas un waxay ku imaan karaan maxaa lagu daweeyaa xanuunkan xanuunka waxaa daawadiisa qaas oo gooni ah oo lagu daaweynayo ma lahan yani nuuc kaste wuxuu leeyahay daawo qaasuu leeyahay Da- nooca trid- tridnetka soo sheegan oo kaleeto waxaa waaye qofkii ma ahan dilan dhammaystiran oo toos u dhacay laakiin wuxuu ugu jiraa inay ilmihiina ka dilmaan ama waxaa laga yaabaa inay ilmihii usii socdaan usii noolaadaan marka qofkaas oo kaleeto waxaa ugu dadaaleysaa nasiinada waxaa ugu dadaaleysaa hydration badanaa siisid oo av fluid siisid aa, faleembooyin ku xirtid oo nasto waxba dhaqdhaqaaqa u sameyn xataa shaqooyinka guriga in hooyadaas laga joojiyo Een, nuuca oo incompleteka ah oo dhammaystirneen waa in la- la- la dhammaystiraa oo laga soo bixiyaa inta ku hartay marka een, ilmaha laga soo bixinayana waxaa la dhahaa waxaa loo isticmaalaa dhowr nuuc yani waxaa la fiiriyaa inta isbuuc oo cunugaas uu jiro yani minta isbuuc haddii uu ka yaryahay toban iyo laba isbuuc waxaa loo isticmaalaa m v a waxa la dhaho manual vacuum aspiration aa la dhaha waa lagu abuuraa afyaruu leeyahay cunuga inta kusoo hartaa kusoo qabanaysaa Ee, waxaa kaleeto jiro wixii ka badan laba iyo tobanka isbuuc waxaa loo isticmaalaa waxaa la dhaho dilatation and crutage yacni ina sarfigiiska afkiisii furdid kadibna birooyin yaryar la isticmaalaa aa kusoo xaaqdid Ee, wixii intaas ka badan cunuga waxaa sameysmaya bonis lafooyin cunug lafa lahoo noqona oo lix iyo toban isbuuc wixii ka badan waxaa loo isticmaalaa waxaa la dhaho induction yacni in lasoo rido oo daawooyinaa loo isticmaalaa oo sameynayo inay induction lebar sameeyaan oo sidii foosha camal hooyadii loo- la fooliyo soomaaliga la fooliyo dhahaan dadka daawooyinaa loo isticmaalaa miso baristoolaa gelinaysaa hooyada Ee, marka daawadiis isaga intaas waaye mid mid kastana waxay ku xiran tahay ee, nuucuu yahay hadda midka dhammaystiran oo kaleeto ilmihii banaanka ka imaadeen ilmihii dhan way kasoo baxeen marka hooyadaas oo kaleeto waxaa sameynaysaa waa ka warqabaysaa fatal saaniskeedii iyo bb balaad barasharkeedii sidoo noqday Ee, hooyada qandho maa qabatay dhiigii cadaadiska dhiiga hoos ma u dhacay Ee, dhiig bax kaloo cusub maa imaaday Ku- ina kombyutar saartid wax maa meesha ku haray Ee, afkii oo oo ma furan yahay raximka mase waa xiran yahay inaad ka warqabtid haddii cunuga oo misad noqdo meesha ku dhex dhinto oo kaleeto ilaa afar isbuuc saa caadi iskaga soo baxayo duu soo bixi waayo inaa adiga kasoo saartid oo kuruteej u sameysid haddii oo weyn yahay oo oo isbuucyadiisii bilihiisa weyn yihiin inaa daawooyinkaas u isticmaashid marka asaga ee, waxaa kaleeto jiro oo la daaweyn karaa kaoskin la daaweeyo kasof waxaan waxaa keena wixii sababa wixii sababa haddii ay uuli jiraan wax oo laga t- oo oo laga oo wax ay ku taraysa malahan yacni soo laalaabanaa haddii sonkor hooyada qabto oo kaleeto sokorta inaa ka daaweysid haddii infection qabto inaa infectionka ka daaweysid haddii ay jireen inaa daawooyina isticmaaleysa ina sikareed cabeysa ina alcohol cabeysa inaa ka joojisid inta uurka leedahay Een, waxaa kaleeto aa ka daaweyneysa haddii qanjirka ee ka xanuunsaneed oo kale thyroidka inaa ka daaweysid haddii koromosomal jiro inaa u sheegtid oo yacni ina waxaan yihiin wax dhaxal ah haddii jireen hooyada la waalidka oo dhiigagooda kala duwan oo kaleeto yacni si loo manage gareyaa jirta inaa manage gareysid Ee, waxyaabahaas oo dhan waxaa marka ee, kowski inaad daaweysid hadduu kuu imaado ee, dhicisna inaa nuuca oo dhicisku yahay ula dhaqantid sidaas in lagu daaweeyaa
aad ayay u mahadsan tahay doctoresa nasra cabdulaahi geedi oo barnaamijka marti inoogu ahayd intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka inta aan ku kulmi doonno toddobaadka dambe waa hanaa maxamed oo idinle isma dhaafno
Anshaxa dhaqankii oo iibsan